تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الروض مزدانا سل الزهر بادي سل الليل والإصباح والطير شادي
بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel waliba aad nagala socotaan ku soo dhowaada barnaamijka sahanka dhaqaalaha oo toddobaad waliba goortan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ah ee andalus toddobaadkan barnaamijka waxaannu ku eegi doonnaa beeraha timirta ee tieglow iyo sida dadka deegaankan uga faa'iidaysteen la falgalka dhulkooda ee dhirtaasi sida timirta ay uga baxdo tieglow iyo halka loo iibgeeyo dhaqaalaha ay ka sameeyaan beeralayda timirta ee tieglow arrimahaas ayaan toddobaadkan barnaamijka ku eegi doonnaa halkaad naga dhegaysanaysaanna waa andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah ama baraha aan ku leennahay internetka ee soo dhowaada mar kale الصنع قلوبنا
تجلت قدرة الباري بكوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة إبداعها ينساب لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب waa hagaag inkastoo timirtu ay tahay dhirta istiwaa'iga ama kulaylaha haddana waxay ugu sii jeceshahay dhulka dhagaxda leh ee qalalan waxaysanna jeclayn dhulka quyaanka badan ee biyahayska leh sida dhoobayda oo timirtu aysan ku bulaali karin timirta waa dhirta inta badan aan jeclayn waraabka joogtada ah dad badan timirtu waxay u aqoonsan yihiin geed barako iyo khayr waana geedka rasuulku salaallahu calayhi wasallam uu ku miithaalay mu'minka xidhiir aad u qoto dheer ayaana ka dhexeeya islaamka iyo timirta taasi oo sare u qaadaysa ahmiyadda timirta iyadoona aad loo iibsado xilliyada qaar sida ramadaanka iyo iidaha wakhtiyadaasi oo dadka timirta soo saara ay helaan dhaqaale aad u badan meelaha ugu badan ee timirtu ka baxdo dhulka soomaalida waa gobollada waqooyi bari haddana dhulkaasi dhulka la midka ah ee koonfurta waa gobolka bakool gaar ahaan eeriyada tiyeeglow oo ay ka baxdo timir aad u badan dadka deegaankaasina aad bay u fahmeen beerashada timirta oo ay ka beerteen dhir aad u badan magaalada tieglow iyo tuulooyinka ku dhowdhow waa dhul qalalan haddana beerashadiisu ay wacan tahay waxaana magaalada iyo hareeraheeda ku yaalla beero aseendooyin ah oo qaarkood ay ku jiraan kuwo ku dhowaad boqol sanno la beeranayay waxaana ku yaalla timir aad u badan laakiin aan loo diyaarin in looga faa'iidaysto qaabka casriga ah reer tieglow laba jiil ayay tacbanayaan timirta laakiin badi wax soo saarkooda waxaa lagu cunaa iyadoo busur ama rudab ah mana gaarto timir geedgasha taasina waxay ku timid laba arrin oo isbiirsaday oo kale ah in timirta tieglow aad loo jecel yahay oo rudabka iyo busurka lagu dhammeeyo iyo inaysan beeralayda timirta ee tieglow aysan u diyaarsanayn kaydinta timirta si muddo dheer ay dhaqaale uga sameeyaan inta badan timirta tieglow maadaama ay leedahay dhadhan wanaagsan waxaa loo dhoofiyaa gobollada kale ee dalka waxaana xusid mudan in meelaha laga soo dalbado timirta tieglow ay ka mid tahay gobolka bari oo ah gobolka ugu soo saarista badan timirta dhulka soomaalida halkaasi oo ay ku yaalaan geetimiroodyada ugu badan ee dalka mar aan booqasho ku tagnay beeraha timirta ee tiyeglow ayaan u kuurgalnay bal sida beeralayda magaaladan ay u beertaan timirta iyo sida ay uga faa'iidaystaan
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan joognaa magaalada tiyeglow ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee bakool waxaan ku dhex jirnaa beer aada u qurux badan oo ku taala bartamaha magaalada beertan waxaa iska leh maxamed maxamed yuusuf oo ku magac dheer gacmey waa nin gacan naafo ka ah haddana wax soo saar leh oo shaqaysanaya oo isku filnaaday beer aada u qurux badan ayuu gacmey leeyahay beertaas ee waxyaabaha ku yaalla waxaa ka mid ah timir timirtuna waxay ka mid tahay dhirta caanka ka ah ee magaalada tiyeglow ee koonfurta soomaaliya marka la eegana meelaha ugu badan ee lagu beero ay tahay waxaan marka maxamed ka wareysanaynaa bal wax soo saarka beerta timirta ugu horeyn maxamed maxamed kusoo dhawow bal idaacadda islaamiga ah ee andalus maasha allah waa dhowahay alxamdulilah maxamedow adiga goormaad bilowday beerashada timirta
tamirta alxamdulilah waxaa tamirtan aan bilownay oo noo keenay adeerkayga ayaa waxaa ka keenay sacuudi ayadoo talaal ah ayuu ka keenay talaalkeeda lagu baarayay beerta laba geeday ahayd geedahan adkaysid oo farax badan ay dhashay mirba mirteeda si loogu cunayo beerta dhexdeeda ayaa intaan oo tamir naqatay tamartana waa tamir oo fiican oo beerasho ku fiican wax walba ku fiican marka maxmedow hadda timirtan aad beertaan nooceeda noocewa nooca tamarta oo aadiga ah oo geedkeeda ku bislaato oo tamartan oo anaga sacuudiya laga keenay tamirahan sacuudi waaye qaabkii sacuudian uma baxda laakiin annaga tamarteena tamar sacuudiya laga keenay markii hore abuurkeeda iyo talaalkeedaba haddana saas ay tahay kama xarin annagana waa tacabnaa waa bayranaa marka geedaha hadda ugu waaweyn timirta meeqa sana jiraan oo hadda beertan ku yaalla wallaahi aniga hadda anaaba soddon hoogaa iska jire waa iga weyn tahay waa iga weyn yihiin laakiin wax badan oo aan ka weynayn waa jiraan oo iyagoo yar aan arkay qaar haddaa beerta iskaga dhacaan lama abuuro mirteeda soo baxdo waa la dhaafaa si ay beerta ugu baxdo kuwa marka adiga aad beertay oo kale hadda manfac ma leeyihiin oo miro ma laga gurtaa maasha allah maasha allah manfacay leeyihiin waxaa ilaa iyo xamar ilaa iyo boosaasaan u dhoofinaa in looror ku shibno oo iyadoo jaalle iyo gaduud leh aan dhoofinaa oo meelo magaalooyinkaan geynaa waa guranaa waxaana leeyahay tamartii mataasha soo dhiib noocaas nin tamartii tiyaglow noo soo dhiib noocaasa ugu fiican tamartaasaa fiican cuntadeedii iyo cunto ahaan waa fiican tahay daawo ahaan waa noo fiican tahay dheheen dadka boosaaso oo marka meelaha ugu badan timirta soomaaliya ayaa ka baxdaa geysanba boosaaso aanba geynaa ilaa iyo boosaaso xamar waa geynaa baydhabo waa geynaa mnan waana soo wacaan macaamiishaabna soo waca tamirtii ma baxday oo sanadkan miidan yaasha haa tamirtii noo soo dhiiba oo shan juwaanaan rabnaa lix juwaanaan rabnaa qaar hadda toban juwaanaan rabnaa ku dhahayaa jira marka adinka waxaad ku dhiibtaan timirta iyadoo rudab ah oo adag aad ku dhiibtaan ma ahan timirtii oo sida tii dibadda laga keenay oo kale ma aha tii dibadda laga keenay ma aha ayadoo oo bislaatay biseelkeedana aanan ahayn kuwii dibadda oo ay isku jirto oo dhexdhexaad ah basor ay tahay ayaan dhiibnaa waxay leeyihiin dadka baseel caadi maba rabnaba noocaanan rabnaa annagaa noo bislaanaysa annagaa saasaan ku rabnaa noo soo dhiiba mar alle markay soo fiicnaato oo ay tamir ay naqato tamirtaas ay tamirtii la cuni lahaa ay tahay noo soo dhiiba oo waa rabnaa noo soo sheega mar walba waa ka dhararaan marka dadka ugu badan ee kaa iibsada adiga beertaada iyo guud ahaanba tiyeglow dadka ugu badan ee iibsada timirta yayihiin maasha allah dadka naga iibsado waxay ka imaadaan ilaa iyo koonfurta ilaa iyo dhinacan bari waxayna leeyihiin nimankan oo culmadan oo hadda wadanka islaamka ah oo mujaahidiinta wadanka haysata ayaa aada u isticmaala ayagaa aada u isticmaala oo dhiirigelin nagu dhiirigeliya in la beero timirta geed walba markaasaan beeranaa suuqa noo bixisay awal maba suuq ma geen jirin shimbir iyo ilmaha iska shiidaysan jiri hadda timirtii waaba ku xisaabtanaa lacaga yeelatay laanteeda waa saddex dolar afar dolara la leeyihiin ma arkinba tamir afar dolar aan ka qaadanayna sanadahan ka hor marka mujaahidiinta markay idinka iibsanayaan marka tiyeglow gudaheeda idinkaga iibsanayaan miskuwa gobollada kala jooganna waa u dirtaan ilaa iyo gobola loo wadaa maasha allah waa naga iibsadaan kuwa tiyeglon waa iibsadaan kuwa gobol u qaadan waa iibsadaan maasha allah ilaa ay gobol aan geynaynaa aad iyo aad ay leeyihiin ee bal maxamedow waxaad nooga warantaa ee timirta baxnaanadeeda iyo beeriddeeda laga soo bilaabo tallaalka ilaa ay miro ay dhasho oo kale bal heerarka ay soo marto iyo sannadaha ay qaadato taas bal nooga sheekay haa timirta horta beeradeeda wax weyn ma aha timirta haddaad beer geedka horta geed walba oo soomaali ku yaal beer al- ad aad ku beerayso in geed aad ku sugdid haysatid waay mar haddaad bilaaw tahay geedka waa ka dhararaysaa in wax kale oo geed kale kugu yaalo waayo timir hadday timir kale kugu yaasho timirta kale waa sugi kartaa haddaa kun xaba beerat kunkaas eh, tabanka kugu yaala ku sugi kartaa adoo waxaa arkaysa kunkiiba geed ka gurunay adoona dareemin sanadkooda keligeed inta lasugu labero hoogaa niijab iyo timirta ma dhecel ma- ma- ma- imro dheer tahay iyo waxaasa gala adoo og inay baxayso oo socoto aad aad kuwa kale ku- aad wax ka cunaysaa oo dhoofinaysaa ay- ayadaaba soo gaaraysa kuwa kale booskii ayadaa soo buuxinaysa adoo leh waxaa arkaysa adoo kungeed leh marka kow beeraysid waxaa samaynaysaa ee, horta mir mirna waa naqataa dhinaceedaa laga soo fujiyaa dhinacay waxaa ka bixisaa dhinaca garuun ka bixisaa oo aa, garuunka la fujinaa waxaa loo qaadanaa biinsooyin iyo wax oo biro lagu bixiya loo qaadanaa waa la fujinaa dhulka u diyaarine dhulka geline ayadoo talaale waay tan kalena mir waay tan talaalka marka da'deeda da'daas ay la da' tahay oo iyadeeda la da' tahay dhinacay ka soo baxday da' badan kuguma qaadanaysa taas adi saddex sano afar sano hadday biyo fiican iyo roob fiican hesho waa garanaysaa mid mirtaana toddobarta waa gaartaa ilaa iyo sideed waa gaartaa ninkii ba wax sugi karo timrahan hadda annagoo qaar yaraan kusoo gaarnay haddana waa hadday u yar tahay geedo badan waay waa arkaysaan say u badan yihiin marka ee sideeddaas sano oo inta ay sii dhalayso mid ya- oo tim- mirta ah la beeray iyo tan kalena waxaa dhahday shan sano kadib waa la goranaya marka baxnaanin soo uma baxno baxnaanin ay u baahan tahay tamirta haddaysan la baxnaanin ee waa la falayaa kanaalaa loo samaynayaa dhinacyaha laga guraa wixii ku baxo ayadana dhulka si fiican loo gelina dabeel hadday imaad si isan u dhicin dhulka si fiican loo gelina mar hadday dhulka gashana falay u baahan tahay marmar waa la falaa marmarna ee, qashinka laga guro hoosteeda waa la nadiifiyaa wixii ka soo dhaca waa la qaadaa geedka ee, ayadana waxaa loo samaysanaa ee, laantana markii la jaraayo gebigeeda lama jaro waxaa loo reebtaa laan lagu koro ay hoog leh mar haa mar marna waa waa la haa mar marna waa la gubaa si laanta aan jegday oo aad gooysay aansan kula soo gocin waa la gubaa waa la adkaynaa markaad gubtid waxaa cilmi waaye markaad gubtid waxaa ka soo baxa gumid yar oo adeeg badan waa qabsan kartaa waa lagu qoraa in la gooyo in la gubaa ka fiican haddana jaranjarooyina loo samaystaa fiilooyina si aad aad u kortid xarigaa la qaadanaa silagaa la qaadanaa marba maraa la xiraa fiilaa lagu gaarsinaa hal mar haddii tiirkaas fiilidaas ku xiratid inta sanadkaa ka dhamman yahay markay kor ku jirtaa dabaa cunaysaa nin walbowna waa kuu kori karaa Ee, marmar qaarna waxaa jirta mid caqabad leh oo ay daqowday oo dheerar ka batay nin loo soo kiraynayo oo adig kaa fudud nin kaa fududa loo soo kirayna Aa, isaa jaraay hadday u yar tahayna waxay dhashaa hadday dhasho toban iyo laba laabood saddex iyo toban laabood afar iyo toban laabood Aa, meel laga gala male dhowr juwaan waaye haddaa markii la koraay tamir leh waaye si fiican ay u dhashaa waa tamir fiican oo wadanka hadda ku filan oo tiyeglow ahaan hadda mar walba beeraha waa loo imaadaa way qaataan degmadan ilaa iyo hadda waa dhoofisaaba ku darnay ilaa iyo gobollo ilaa iyo caasimadaan geynaa marka ninka oo sidaada oo kale aan ahayn ee, maxamedow oo aanan ceelashan aad haysato haysan roobka ma ku waraabin karaa timirta ma u baxdaa haa haa haa abku ab waay wixii beerahan oo anaga beeraha waa kala bixinaa midna waxaan dhahnaa biiqaad waayaan dhahnaa oo boqolaha biyaha keena midna waa kuwa biyahaba kasoo laabir ah oo kor ah galaygalay iyo gomoro iyo alla dhahaa si fiican baadimaha beerahay ka mid yihiin oo salaaga weyn aanan oodneen oo biyina aan reebaynin waana ku taashaa waayna baxe kuwaas ee, roobkay ku baxdaa si fiicanay roobka uba dhulkii lagu suro ba- waraab uma baahna xareeday ku baxdaa waa cadable dhulka ay ku haddaad dhul ku taagdid roob roobba uma baahna sanadka waa gaartaa oo biyaha xareedda u roon xareedda rabtaa si weyn xareedda u rabtaa waraab badan kaama rabta hadda qaar aad arkaysi lama waraabiyo qaar kanaalada agtooda ku yaali iyo aa biyo qaata wax soo saar ahaan mid sidiin oo kale loo waraabiyo oo gacanta lagu hayo iyo kuwa baadiyaha isaga baxay oo saad sheegayso oo roobka un suga yaa wax soo saar badan tan la waraabiyey la xanaaneeyey la cooday oo mar walba laga fakiray ayaa fiican geedka haddaadan ka fikiraynin waxaa iska cunaa duwaaqdaa iska cunaysa ilmaha iska shiidaynaya marmar qaar dabeesha iska duminays marmar qaar waxa ku bata geedaha ayay ayada soo daadaysaa ku bata waa jirane injira ka dhalata taas waa soo daadisaaba taana ma deedato waa la foqdeeya waa la sameeyaa haa marka ee, dhirta kale hadda beertaada ku yaallo oo canuunigan iyo zaytuunkan iyo liintan iyo waxaan waa la daaweeyaa ee, nafaqaa la siiyaa timirtu iyadu ma sidaasaa nafaqooyin may u baahan tahay iyaduna iyo daaweyn nafaqo kaama rabto ee, inta ka dhuma aniga waa marka daawiyanaan tarsanooya marka waa anaaba soddon iyo hooga ah weligay tamar intaan u qaatay sun kuma buufin waa tamarta waa nafaq badanta ayadaaba iska difaac badan waa geed fiican oonan jiro lahayn jiro kuguma keento ee, waxay leedahay male buufinkaa ma rabto sunkaa ma rabto Ee, maxamedow ee, tan iyo shalay ee, beerahan joogay timir noocyo kala duwanaan arkay qaarkood ee, mira miray leeyihiin markaad cunayso qaarna mira male hadda kuwaas halka noo soo gurtay oo kale mira ma lahan sidee ku dhacaysaa taas
haa maasha allah taasna waxay ku dhacaysaa horta tamarta waa laga fakiraa mar alle markay tamar dhasho ee, waxaa lagu waa bal- bacrimisa lagu sameeyaa haa faxlinaan lahaa ninaa lagu daraa ayada waa naag nin inaagay leedahay ninkiyaa la soo goynaa ayadoo ubaxeeda ubaxii ninkaa la soo goynaa ubax ninka wuxuu leeyahay bus caddaan ah ayadana waxay leedahay dhacaan waa la isku daraa in la isku daro la koro oo laanlaan loo qabto aa la isku shabdhowaa bustiya bustaan lagu daraa tan miraha naagda ah waxay leedahay xaduun feedan oo dhaxda ka feedan bustaas dhexgalays mar haddaad bustaas ku shibtidna waa qabsane waa isku dabmoolane haddaadan adin fogdayn ayadoo mirle ay arkaysaa ayadoo dhashay waxaana fogdaynaa shinida shinida waxaa soo qaada tan oo dhidigaa soo qaaday labkaa u geynaysaa tamirtiyaa waxaa ku reebaysa lugaheeda ku wada aa ku reebaysa waxaas ayadaaba kuu shaqaynaysa marmar tamirtii aan korin waxaan arkaya miro iskale haddaadan eh, marxaladda oo nagala kulanta tamarmir la-aanta waxaa waaye markaan roobka nagu dacayo Eh, shinnidiina diyaarsaneen eh, ayadana dhalin marmarka qaar waxaa la weynaa ninka haa ma dhalayo ayada keliya dhasha marka ayada dhasha ninka la waayey adi waa dhalaa ninkana markaas oo kale mar haddii ayada dhasha ninkana waa dhala laakiin ninkii aaba eh, mar hore adi waa waa ma fiirin waa ka hormaray nin horumarina bustiisa hadday marka usub yahay oo soo goosanayso fiican yahay shini haddaysan qaadin eh, waxaad la kulmaya mir la-aan Ah, marka hadda adiga beertaada ee, shin hadda waa u jeedaa sanduuqyadan waa ku taala shinni soo maa beerta maasha allah maasha allah maasha allah shiniyaan qabnaa alxamdulilah adi shinidaas beerta taasha ee, waxay soo qaadeen labka ee, fiidasay qaadeen beerta waa iska taasha shinida ee, waa noo taashaa waana dhaqaalaysanaa ee, beertii mar haddaana timirta aan foqdayn shinidaaba wax ku darayso maasha allah waa nala shaqaynaysaa dhinaceeda marka geedaha midka labka ah iyo midka dhidiga kulligood timir ma dhalaan maya maya maya maya La- midka labka ah ninka ah tamir ma dhalo aslanba mir ma- mir lagama helo haa reg waay ma hadday tahay naag naagdu waa dhashaa mirteedana ma daadiso waa laga cunaa waa la soo guraa ayadoo mir lahayn oo macaan ah oo tan kaleba ka fiican arke hadda middaa noo soo gurtay oo aan mirta lahayn iyo midda mirta leh ee tii shalay yaa fiican cunista maasha allah tan hadday eh, mid buskuday dhahaan midna miraa ku jirta eh, aadi waaye dadka eh, kala dooq waaye laakiin annaga hadda tan buskudka oo kale u cunayno aanan eh, aan f- aan la qur- aan la laabka lagu darin oo aan lafla'aantaan iska jecelnahay buskudka oo kale aanu cunaa markaan beerta ku daalnaba iska soo gurana dadka qaarna waxay leeyihiin "B- maba foqdaysane hadday foqdaysaneen waxay keenaysaa yiryiriis iyo tabardari
marka caafimaad ahaan yaa fiican midda mirta leh iyo midda aan mirta lahayn midda mirtale fiican aad iyo aad u fiican tayada taya leh nin haddii lagu daro taya yeelanaya waa hoogay leedahay Ee, maxamedow ee, waxaan arki jiray ee, timir dibadaha laga keeno oo aan laf lahayn dadka qaar waxay dhihi jireen timirtan waa timir ma ahan waa la sameeyey maxay tahay timirtan laf la'aanta ah bal taas naga jaahil bixi wallaahi horta eh, in- inay soo sameeyeen in kale ma sheegi karo laakiin tamarta qaarna laf ma le qaarna waxay leedahay laf kow tiyeglo waaba saase waaba u dhalataa haddaadan lab ku darin oo nin ku darin laf male qofkii beertas dibid ugu yaashin hadduusan ku darin nin ku darin alleen mir ma keenayso marka maasha allah tamir tamir waaye ee, taasna kolley annaga taas iska isticmaali jirta maba isticmaalin marmar qaar hadda hadda ka hor waxaan samayn jirnay oo aabbayaanaba ka soo gaarnay dhulkan u qodi jirnay waan gelin jirnay ee, dhulkaas ka dhigi jirnay waa bac intaan ku xidhno aan waxaan ka dhiginay intii dibidda haa marka ayadani waxay nagu noqotay in oo dhararay nagu noqotay in oo intay ka bislaanaysa oo dhan waan sugi weynay annaga waxayna waa in iska cunaan rabnaa sideeda ku cunno sideedaan iska baranay maasha allah waa la qabsanay saxrada haddaa waa socodsiisaa bahasha dadaa buu imaadaa hadda subaxdii tamirtii waxbaa ka soo dhacay waa mahadiye bahashaas cunideeda saxrada waa ii nuglayse bahashaasa fiicanay ee aan rabaaye wax maa ka soo baxay leeyihin dadka waaba ku imaadaan
xilliyada oo ramadaantii oo kale bal ka waran ee, hadday ku soo aado oo kale markaas ee, qiimaheeda Ee, haddii rabalanta oo kale kusoo aado horta dadka hadda magaalada aad uma fahsana Ee, gobollada kale looga imaada sida mujaahidiinta aad u fahansan waxay ku leeyihiin eh, timir soona soo dhow eh, labadoo laan iigoy ma shan laan mase toddoba laan waa qaadana Eh, timirtii diyaar miya niyaw sanadkan nooma dhalin annaga lay eh, waxaa ayada lay sanadeeda iska bedeli karta maayo waa rabaan annagana haddee ayada ku taasho maba raadinaba midda kale markii beerta maqrabka lagugu aadama tan la iska cunaynaa ayadoon bisleen ayadoo ceeraana waa iska cunaynaa afkaan ku bilaabaynaa maxamedow marka ee, beeraha tiyeglow ee timirta ma beertaada ugu timir badan mise waa lagaa badan yahay adiga
wallaahi ani weligay intaan beer tagay tanaa mashquul igu fulane ma aanan aadinta maraa ma tarin laakiin waxaan u malaynayaa in tamir beer maalin aan galay tamireeda aad u badnaayeen haa oo dadkaas beero oo dhinacaas naga jiro oo beeray carabtaaba la dhahaa tamirta ay beeran jireen beerahay carabtaa la dhahaa tamirtay beeran jireen ayagaaba iga batay aniga markaan arkay geed ahaan uma tirin anna kama yeri laakiin geed macaan uma tirin maxamedow ee, nin waxaa tahay ee, gacanta midig naafa ka ah ee, haddana beeraley ah oo intaan beer halkan la eg haysto marka beerta ma ma ka shaqayn karta adiga maasha allah maasha allah weligay eh, nin binaadan intaan u yeeray maanan dhihin beerta maanta waa qashinkii igu batay ila fal ama eh, ila shaqeey maasha allah ani beerta iyo guriga waa isku dhow yihiin Eh, marba haddaan aan caafimaad qabo weligay beertayda la ilama taabin Eh, tamar keliya ma aha waa arkaysa intaan qudaar ah gacanteedaan ku taabcaa Eh, weligay ma aanan dhihin nin binaadan ah anoo hal gacan ah alxamdulilah gacanta waxbay ii qabataa Eh, gacan oo ma aha iga gocday Eh, waa gacan oo masa qaniinay si la ii sheegeen waa yaraa ha anoo yaroo mas iga qaniinay Eh, marka waxaa laigu sheegay in mas ii qaniinay aabee iyo hooyaday Eh, naafowday oo laga bixiyey laf ka mid ah lafaha ayada ku jirta marka saas ayay u yaraatay maaye gacan oo ah- ma aha gocon waxbay qabataa faraxeed waa shaqaynayaan maasha allah yaambada waa ku qabsan karaa kordoga sida yaambada lagu- wax lagu waraabiyo badilka iyo biraha dhulka lagu qodo Eh, gaca geedaha waa ku qaban karaa oo beerta ku beero Eh, wax walba waa ku qaban karaa marka maskaas ee, ma abeese ahayd niyow saas ku gashay Eh, beerta agteeda geed ku yaala beerta eh, gurigii beerta uu dhow yahay geed beerta ku yaala oo geed weyn ah habeen saan maqlay habeen ka soo dhacay mas weyn anoo yaroo jiifo gacantuu iga qaninay maskii markii gacantii ay wax yeeleeyey kadib aa la dilay isna eh, anoo yar uu iga qaninay maska marka maxamedow hadda dadaa beerta ka shaqaynayo dadka ma shaqaalay ku yihin mise waa qaraabadaada iyo ehelkaada maasha allah qaraabadii waaye ee, hadda shaqaale annagaaba isku fulanaan leenahay ma caafimaad qabne ee, kolley markii beeraha qashinka nagu bato shaqaale u baahannahay iyo sida oo marka beerta la samaynayo wax kale oo shaqaale ugu baahannahay ma leh alxamdulilah annagaaba isku fulan dadkii reerkii oo doqo ka dhashay iyo annaga
marka maxamedow ee, beertaad hadda meeqa matoor oo meeqa celay leedahay laba laba waxay leedahay ceel oo motor beer aad u ballaaran waay waxay ku xig tahay geeskaas ilaa iyo geeskan ma cabiran tahay marka hektaar ahaan hadda intay ku fadhido beerta annaga beeraha abkeenaan ka soo gaarnay weligeena eh, lacag lacag naguma soo galin waalidkeenaan ka dhaxalnay amaba xisaabinba gudaheedii waxay tahay waa iska qabsanay waa dhul weyn oo abkeena ka soo gaarnay waa iska sii hoogsanaynaay waa beertii iska dhexgalnay oo waa ku shaqaynay maa weligeen micbiran marka maxamedow adi hadda ma ku tala jirtaa in beerta ee, timirtan aad badiso oo timir mar walba aad sii talaasho mustaqbalka si aad geedo badan oo timir aad uga tagto maasha allah maasha allah haa aada ugu jeex jira shalay hadda adoon ii imaan aanan waa lagu imaan aan isdhehaynin laba timir saddex timir oo aan beertan ku yaalo oo ma- macaanantooda iyo ficnaantooda aan arkay ayaan sanadka ma- intaan roobka imaanin meel aan geliyey dhulka aan ku beeray waa ii soo dhasheen shalay waxaan isku dayay inaan soo bixiyo oo dhulka aan ka soo bixiyo aan ku barbaariyo meel kale si aysan cilmaha iyo dadka beerta aan ka warqabin aanan falin weli waa ku dhex jiro shalay la iigu dambeysay adoon iga imaan saddex xaba inaan diyaariyo oo beertii meel ay igu baxday maadaama ee beertan maxamedow aada aabbaha ka dhaxshay oo adeerada dadkiina o dhan ay beeraley ahaayeen bal adi caruurtaada bal ka war ayaguna
maasha allah dadkaas horta ilaahay ha dhaafe ee, wax fiican ay nooga tageene hadda waalidkiimaba noole anagana ilmihii kolley hadda wadanka waxbarashaa ka bilaawate ilmihii awal anaga ee, dee waxbarasho fiican ima heli jirin dadka reer miya iska ahaayeen beer dhaqatay iska ahaayeen hadda anagoo beertiina falanayna ilmaheenna waxbarayna anagana waxbaranaynaa beerta waxaan rabaa in wax ka bara ilmaha anna wax ka qabsado ilmahana waa ugu qabta ha ha ha ilmahayga waa ilmihii kii ugu weyn hadda waa sideed jir waaye dugsiyay ku jiraan caruurtii markaan soo kiciyo dugsiyaha aadan leeyahay beerta anaa soo taba waxa la cuno anaa keena ilaahay hadduu yidhaahda wax ii barta beerta si ee, qaarna beerta aan u- aan ugu shaqeeyo qaarna wax u baro waa ugu talana haddii ilaahay wax fiican isii timirtan hadda maxamedow ee, u dhow ceelka tan hadda meeqa jir waa tamartaan hadda waa deedeeda waxaan u malaynayaa toban iyo laba jir toban iyo laba jir waaye waa dhale haa sanadkan dhalyada laga rabaa tii adiyada la faaceed waa dhaacashay adiyadana waa waxaan ka sugaynaa mir- ee, inay dhasho anaga waa eh, beernaa tii ninaan ninka waa ma- badanaaba ninka waa yaraynaa haa naagdan si fiican u jecelnahay ninka haddii saddex haba afar haba beerta kugu yaala waa kugu filan yahay Ba- hadduu ku dhalo soddon laan ee, waa jajarane haddaa beeraha kale waa siine neo sanadkaan fogday aan laanahay fogdaal laa bahasha wax lagu fogdeeyo waay faxliska fogdaal laa fogdada aa- aan rabaaye qofaa kuu soo wacaa haya waaya shaani sanadkan wax yarle ka fogdaysay adiga kaale qaada waaba iska gaarsinaa Ma- haddii aad meel bannaan iska dhigdan shiniyaaba kaa cunaysa meel aa lagu qariyaa haa shinadaaba laga ilaalinaa markaad adi haysatid haddaan haysanin shinida loo tuugaa marka alxamdulilah adi waa iska dhaqannaa
garuunka hadda oo midaas ku dhigan oo kale meeqa jir waa asiga intuu tamarta jiruu jiraa isaga wuxuu soo baxay hooyada markay horta tabargashay wax dhinac ka keentaa ayadoon wax tabargalin dhinac wax kama keento markay daa'ada gaarto ayay wax ka keentaa kolley waa ila tabargashay ee, saas darteeda dhinac igu soo baxday haddaan raba waa fujisan kara haddaan rabana ee, labaatan waa ii noqonaya soddon waa ii noqonaya iyadoo isku dhex yaasho waa ku wareegsanayaan midba midaad dhalaysaa waa badanaysaa ha intaa kaa badan laheyd oo beerta meel weyn kaaga fadhiisan laheyd inaad ka bixisaa kaa roon hal xab oo fiican kuu soo harta saasaa fiican marka markii la kala jaro oo kale wax saameyn ah ee, midii koowaad ee hooyada ama ku yeelanayso may may may baash horta hoogay leedahay dhulkay ho- ee, culeyskeeda dhulku ku jiraa hidgo waxay leedahay ku- aa, tayo leh oo dhulku u kala qaybsamo waa ka yatiim hidga badan tahay tamaraha kale inta ayada dhulka ku jirta kolley inta banaanka ku taasha dhulkan inay ku jirtaan u malaynaya mar haddii la goynayo haddaa hoos lagama goyn karo hadday bolosho oo dhacdo oo maba qaar uma badnaba inay bolosho hadday bolosho meeshii ayada ka go'do goday noqone si hoosay dhulka u gashay marba marka ma dhacda hadda ka hor in ee, timir ee, kaa duqowdo oo dhimato beertaada Haa, timirta marmar qaar waa iska dhacda ayadaa iska soo dhacda mar haddii ayada daqowdana ha ilmaha waa laga dheerayaa dadka waa laga dheerayaa waa dume dabeelay rida in waxaa la rabaa marka la- timirtaas waa dhici rabta agteeda ha u dhawaanin ayadana dabeesha dhinacii u socota ayay u dhacaysaa Ma- lagana maro waxna laguma abuurto markay dab- inay dhacdo rabto geedahay kaa dumine marka wax lagu eh, darga dadda waxaan arki jiray markii hore oo dad waxa isku dayay oo aniga beertan dadkii naga horreeyey oo aabiyaasheen ahaa waxay isku dayeen hadda inay galabaan qaar dhulka geliyaan oo ku burooqeen ma shaqaynos karuun iyo miruley waay marka waxaa la- waa la galabay dhulka la geliyay waa bixi weyse ha hidgididkaas yar in meel ka haysataa la rabaa aleen dhexda haddaa ka jarta hidid ma lahayn ma shaqaynays waa noo shaqayn weyse haa marka wax soo saar ahaan sanadkii meeqa jeeray ee, timirtu miro keentaa nabta martaan badanaa boorta ee, sanad sanad lay ku dhashaa sanadkii hal maray dhashaa geedaha oo kale ma aha sanadkii hal maray dhashaa markay ku dhasheen waa fiican tahay si fiican wax loogu cunaa miray keentaa waa la qaataaba hadda tamartii mataashaan leeyahay tuuliyaasha loo qaataa ee awal anaga ma danayn jirin hadda laakiin danay noogu jirtaa Hadda sanadkan oo kale barwaaqada ah waxaan arkay beero badan taadii iyo kuwo kale timir badan idiin saaran sanadkan maasha allah sanadkan tamaraa noo saaran haa barwaaqaa dhacday alxamdulilah waa soo marnay kuleel badan iyo bee- ma- qaar hadda beeraha waaba arkaysa ayada adooba saanaa ba- cabaar ku tahay Aa, alleen roobkeen ugu kala dheeraday bismillah roobkeen ugu kala dheeraday Ee, geedihii sanadkii hore oo roob la-aanta ayna naga qalaleen qaar Ee, hadda laakiin maasha allah anaga baadzaanaba abaar ku qabnaan leenahay oo saan ka darana arki jirnay alaanta geed intaasoo laan aad ma arkaysid beerta maxaa ku jira is dhihi jirtay oo qashin iyo wax walba maadaa meel mara aa yaabi jirtay alxamdulilah haddana waa nicmo fiican aan noo daacday sanadkan waa sidii hore waa dhaannaa aadaa u fiicannahay maasha allah
intaas ayaan toddobaadkan ku soo gebagabaynay barnaamijka sahanka dhaqaalaha kulan dambe ayaa inoo ballan ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة إبداعها ينساب لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب